Gobolka Wajeer oo ka mid ah dhulka NFD ku hoos jira gumaysiga dowladda Kenya ayaa waxaa ku soo badanaya dilalka ay geysanayaan ciidamada Kenya iyo dadka Kirishtaanka ah kuwaas oo ay kula kacayaan dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolkaas saacadihii la soo dhaafay waxaa gobolka lagu dilay nin ka mid ahaa dadka deegaanka oo ku sugnaa kaalin shidaal oo ku taala wajeer qolyaha dilka geysatay ayaa isaga baxsaday goobta iyada oona ilaa iyo hadda uusan jirin wax war ah oo ka soo baxay maamulka ay dowladda Kenya ka dhisatay mandiqada qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka hadlay falkan waxa ay sheegeen in maalmihii la soo dhaafayba ay dilalku ku soo badanayeen gobolka iyaga oo sheegay in dilalka ay geysanayaan dadka kiristaanka kenyaanka ah ay ka cawanayaan qolyo soomaali ah lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun musiibo weyn ayaa meeshaan ka dhacday rabbi subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa dadkii dhinteen oo xaqdarrada lagu dilay ilaahay ha u naxariista ayaan leenahay dadkii dhibkaan geysteenna allah waxaan ka baryaynaa ilaahay ha soo qabto batroolkii iyo maarkay dadkii xoolihii dadeed qaadeen iyo maarkaysa dadkii dhammeeyeen oo qof maarkaysa muslin ah oo iska masaakiin ah oo maarkaysa inta iida wax ka raadsanay dilay allah waxaan ka baryaynaa allaha macbuudka ah inaan dadka asaga ay soo qabto dhibaatadan wajaar maanta uguma horrayso hadda ka hore masaajidkaas masaajidkii weynaa sariiraha ay ka dhacday nin maskiin oo beer iska dhex jooga meel alaab uga shimaan leh yaa laba saac habeenima la dili mar labaada saas dhacday iskuulka saas oo kale lagu dili walaalayaal maanta gaaladii kelixa imaanaysa soomaaliya wehlin haysaa gaaladan maanta soomaaliya u kaalmeyn haysaa ilay markaan ka cabsano walaal meeshkaa nala dhigaa walaalayaal kaas soomaali lama dhihi karo muslimna lama dhihi karo ninkii dhiig muslim walaalkiis daadiyey oo dhiig walaalkiis daadi kaas soomaali ma aha muslimna ma aha islaamnimadan waxba kuma laha ilaa iyo hadda ma jirto cid ay dowladda kenya u soo qabatay dilalkan dadka ayaa ciidanka kenya ku eedeeyaa in ay iyagu ka dambeeyaan dilalkan iyadoo dhowaan ay askarta kenya afduub iyo jirdil u geysteen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan dhulka n f d